Bismillah, alhamdulillah, wa salaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu alayh wasalam wabacd marka hore waxaan leeyahay inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun waxaa meeshan ka dhacay waa musiibo aada u weyn oo aanan hadda ka hor anigu arag waxaan leeyahay marka hore ummadda muslimiinta ahee soomaalida waxaa dhammaan baan u tacsiyeynayaa gaar ahaana qoysaskii meeshaan uu dad kaga dhintay marka hore waxaan leeyahay dadka dhintay rabbi ha u naxariisto ilaahay janno ha geeyo inta dhaawacanna waxaan leeyahay ilaahay ha caafiyo inta oo qaraabadooda iyaguna la oo aan hadda nolol igeeri lagu ogeyn ilaahay waxaan su-aalanaynaa biasmaa'ihi wa sifaati iyagoo nooloo fiican in la helo dadka hantida ay kaga burburtay waxaan leeyahay ilaahay hantidiina bedel degdeg ah ilaahay ha idinka siiyo intaa markaan insha allahu tacaala aan ka gudbo waxaan u mahad celinayaa dhibkan markuu dhacay dadkii gurmaday ee soomaalida lahoo keyrkooda lahoo gurmaday oo dadku walaalahooda usoo gurmaday oo dhiigga u shubay oo waxa weeye dawo u keenay waxay heli karaan basiiyey iyaguna waan u mahad celinaynaa jazaakum allahu khayr baan leenahay waxaana ugu horeeya soomaalida marka lasoo dhaafo dowladda turkiga jazahum allahu khayr inay diyaarad iyo gurmad iyo dhakhaatiirba soo direen baan maqalnay waxaan rajaynaynaa dowladaha kaleoo muslimiinta inay ku daydaan oo iyaguna sidaasoo kale ay yeelaan insha allahu tacaala taas markaan ka gudbo haddee waxa meeshaan ka dhacay waa wax oo wuxuushnimo ah diin iyo caqli iyo wax caqliga saliimka iska dhaafe kan jiran hataa uu aqbali karo ma ahan waxaan oo kale ragga samaynayo waxaan dhihi lahaa anigu taqriiban runtii muddo aada u dheer ka hor oo laga joogo tobaneeyi sano wax ku dhow baan nidhi waxaan oo kale nima yahow ka daaya dadka waan nagula dirareenoo way joojin waayeen runtii hadda ka hor waxaan oo kale shaamow bay ka dhaceen hargaha iyo saamahay ka dhaceen masjid bakaaraha ku yaallay ka dhaceen meelo kale ay ka dhaceen maraaxil bay ahayd marna markay waxaan oo kale dhacaan anaga ma ahin baa la dhihi jiray oo oo aan maqalnay laakiin markii dambe waxaa la arkay wixii markay kobceen kadib in la sheegto annagaa yeelnayba la yidhaahdaa la arkay waxaan dhihi lahaa waxaan oo kale wuxuushnimo weeyaan ilaahay diinkiisa iyo kitaab iyo sunno iyo caqli midna ma waafaqsana dadka noocaasa waxaan leeyahay waxaan oo kale samaynaya towbaa furan oo inay ka towbad keenaan oo waxaan iska dhaafaan ayaa u roon haddii sidan janno lagu raadinayo jidkeedii kanu maaha waxaan leeyahay dadka waxaan sameeyo waxaan leeyahay towbad keeno oo waxaan iska daaya wixii shalay lagu kala dhintay weye natiijo waa lagu keeni waayey waxba waa lagu keeni waaye waxaa fiican in laga soo noqdo oo la toobad keeno oo waxaan la iska dhaafaa roon iyaguna saasaan leeyahay waxaana ula jeedaa cidda aan sheegaya waa shabaab meelaha waxaan ka maqlayay in la leeyahay balaa water baa waxaan ka dambaysa iyo taasna anigu shaksiyan u malayn maayo oo kuwaas dhihi maayo maxaa yeelay balaa water maada qaraxdana way keeni karaan baabuur iyo lacag iyo waxna way keeni karaan laakiin qof isqarxinaya nimankaa ma keenin marka dadka ka dambeeya oo basamaadkoodii farahooda waxaana ay ku yaallaan waxaan leeyahay ka hara oo ka towbad keena qof muslima dhiiggiisa iyo intaanoo hantiya in la burburiyo iyo dadkii daraasiin iyo jumle in loo laayo adduunya aakhira midna wax lagu gaari maayo taas insha allahu tacaala intaas ayaan ayaan ka dhahayaa biidni illaahi tacaala dhallinyarada hawshaa loo soo dirayo waxaan leeyahay qofka muslimka intuu nool yahay towbaa u furan intuu nool yahay qofka maa lam yuqarqir buu nebigu yidhi ilaa naftu ay dhuunta soo gaarto qofka towbaa furan ee qof rabo inuu janno galo marka ugu dambaysayna boqolaal naf sahay u qaatay qofkaa masiirkiisu ma hagaagsana ee waxaan leeyahay yaan been la idiin sheegine sidan oo kale in wax lagu dad la yeelo ajir iyo janno lagu heli maaye baraarugaan leeyahay qofka sidan waxaan kuu soo diray isaga ha yimaado ilmihiisana ha soo diro hadduu isagu iman waayo oo ilmihiisana soo diri waayey adna ilmo dadow baa tahay aabbaha iyo hooyadaaba waxaan ka naxaye waxaan leeyahay adigu xataa haddaad waxba isku fali weysay waxaan leeyahay towbaa furanoo ha laga soo laabto intan ha laga soo laabtaan leeyahay waxba lagu gaari waayey ha laga soo laabto wajazaakum allahu khayr